waxaan ka hadlayaa horta dhammaan dunida islaamka iyo idaacadda labadaba waa salaamahayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa iska ciid waaye waanta caam waanta bilkhayr waana caamtun binta bilkhayr waxa weeyaan waxa aan ka hadlayaa waxay tahay dhibaatada ka jirta oo qof kasta uu ogyahay laascaanood iyo mataqaanaa s c dulmiga ka jiro oo dadka maatada iyo caruurta iyo haweenka iyo lagu xasuuqahayo oo lagu bannaysanayo dhiiggooda iyo maalkooda iyo sharaftooda iyo cirdigoodaba haddana la leeyahay maxay ahayday ingiriis baana siiyey sidii ayagoo mulki dunyada iyo waxaa la mid ah ka ahaa maalkaa geli kara laakiin dal iyo dad mulki ma geli karaan sida iyadoo mataqaanaaye mulki maal ay tahay oo kale ingiriis baana siiyey dee xuquuqdiina kama hadli kartaan in lagu laayo lagu xasuuqo haddana lagu indhaadkaado oo ilaa saddex bilood ay ka jirta xasuuq baan midda ay keentay taa weeye taan ka hadlayana taa weeye waatahay markaa dabcan arrimaha laascanood ayaad ka hadlaysaa hadda maxaa u dambeeyey wararka u dambeeyey oad ka heshid sida maqaalkii ugu ah madaafiicda sidii bay ugu socdaan b m-ka iyo mataqaanaa da sodonka iyo howsarada dhinacooda kala gedisan madaafiicda goobta loogu talagalay dad shacbi ah in aan lagu gumaadaba aan loogu talagelin oo goobihii cadowga madaafiicda cadowga inay ku socoto laascaanood baa lai sheegay waxaan ogahay waanwaan dowladda iyo dad isimaa ay yaro wadaan isagana uu ku andacoonaya waa somalilan somalilanna nimankaani ka mid ma ahayn waxaa dhigtay somalilan waxay ahaayeen beesha reer seekh isxaaq bay ahaayeen iyo beelaha kaleo la degan inkastoo lagu dulmiyey laakiin s c dhulbahanta lama dhiganin waxaa la yidhaahdaa laascaanood lama dhiganin waxaa la yidhahdaa somalilan s c bay ahaayeen gobollada waqooyi baa la dhihi jiray maxaan ku dhahay somalilantan qoys jifa la baxay ka midna ma ahayn waataa markaa somalilan waxay ku doodaysaa dhulkan inuu yahay dhul oo somalilan ay xukunto oo xilligii isticmaarka inuu somalilan raacsanaa ayay ku doodayaan muddo badanna ay kusoo maamuleen marka hadda sidee ayaa u arta in xalka lagu gaari karo
waa mahadsan tahay waxaa weeya horta waxaa na siiyey ingiriiskii iyo xad baan leenahay taa ingiriiska ka jawaabay oo yidhi aniga xad ma dhigin dulmi wayaha ka baxaana somalilan ummadda ay faraha kula jiraan ingiriiska waana sii ay lahayn laftoodaaba caddeeyey midda kaleete xilligii lixdankii ka hore xornimadii ayay ahayd xadka xadbeenaadka ah tii ayad ahaydna ingiriis baaba ku dhintay oo nimankan jamaahiirta oo maxay ahayd kuwa ay ku dileen gooja cadda ninka la dhihi jiray koofi daraawiishta daraawiishta xilligaasi nimanka owayaashood wixii ay u dileen kofi wuxuu ahaa gumaysi gumaysina ma ogola xilligan marka qarniga labaatan iyo saddexaad muuse biixi inuu yidhaahdo waa gumaysanayo anaa la siiyey dee waa dulmi loo adkaysan kara maaha dhulbahanta iyo maxaanku yidhaha somalilanna fac ma aha dhulbahantana madi ma aha oo waxay ka dhasheen beesha daarood anigoo ah suldaan maxaduul iyo khaliif axmed macalin suldaanka koonfurta beelaha daarood waxaan ku baaqayaa in ay walaalaha daarood u heeliyaan dhulbahante ama ree sc qaybahooda kala gedisan inay u heeliyaan sida shareecada ilaahay ay sheegtay oo ah nebiga sal lla alay slm uu sheegay oo ah walaalka hadduu gardaran yahayna u heeli haddii laga gardaran yahayna u heeli maanta fac ma aha dowlad soddon sano jirto iyo reesha asxaab ama iyo dhulbahanta wax la isbarbar dhigi kara maaha dulmi cad baa ka jiro dulmigaasna in laga qabto waa wax loo baahanya taas waxaan ugu baaqayaa beelaha daro inay u heeliyaan walaalahooda asalamu calaykum